qaybta leexaad maxaynu daadka weyn ka baran karnaa roob baa afartan maalmood iyo afartan habeen dhacay oo biyuhu dhulka oo dhan bay qariyeen kuwa sharka lahaa oo dhan way dhinteen malaa'igihii caasiyoobey jirkoodii way ka baxeen oo waxay noqdeen shaydhaamada kuwii markabka ku dhex jiray waa la badbaadiyey inkastoo nuux iyo reerkiisu ay dhinteen ilaahay wuu soo noolayn doonaa oo raajadooduuna waxay ahaan doontaa inay weligoodba noolaadaan shaydhaamadu weli dadka way khayaamaynayaan maalmahan sidii wakhtigii nuux oo kale dadka intooda u badan xogaaminta yehoba way diideen mar dhow yehoba kuwa sharka leh oo dhan wuu baabi'in doonaa dadka qaarkood nuux oo kale ay la mid yihiin iyaga ilaahay way dhegaystaan oo wuxuu iyaga ku yidhaahdo way sameeyaan kuwaasi waa markhaatiyaasha yehoba jidka nolosha ku geynaya dooro matayos toddoba saddex iyo toban iyo afar iyo toban kuwa sharka leh waa la baabi'in doonaa oo kuwa camalka qabow nabad bay ku raaxaysan doonaan saabuur toddoba iyo soddon toban iyo koob iyo toban sii koobaan ilaahay kuwa sharka leh wuu baabi'iyey laakiinse nuux iyo reerkiisa wuu badbadiyey bilowgii toddoba koob iyo toban laba iyo toban iyo saddex iyo labaatan waxaa ku qoran sannadii uu nuux lix boqol oo sannadood jiray bisheedii labaad maalintii toddoba iyo tobanaad oo bisha isla maalintaas ayaa ilihii moolka weyn biyo ka booqdeen dariishadihii samadana la furay roobkuna wuxuu dhulka ku da'yay afartan maalmood iyo afartan habeen waxaa lawada baabi'iyey wixii dhulka dushiisa ku noola oo dhan hataa dadkii iyo xoolihii iyo wixii gurguran jiray iyo xaadi cirka kullii waa laga wada baabi'iyey dhulka oo waxaa heray nuux oo kaliya iyo kuwii doonidii kula jiray isagii sidoo kale ilaahay kuwa sharka leh wuu baabi'in doonaa oo dadka wanaagsan wuu badbadin doonaa mateyos afar iyo labaatan toddoba iyo soddon ilaa sagaal iyo soddon waxaa ku qoran sida wakhtigii nuux ahaa sidaas oo kale ayaa imaatinka wiilka aadanahu ahaan doonaa waayo siday wax u cunayeen oo wax u cabaayeen oo u guursanayeen oo lagu gurinayay maalmihii dadka hortiisa ilaa maalintii nuux doonida galay wayna garan waayeen ilaa dadkii yimid oo kulligood wada qaaday sidaas oo kale ayaa imaatinka wiilka aadanahu ahaan doonaa